galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaanaysa washington
waa maalin sabti ah bisha meyna waa toddoba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha caalamiga ah oo dhaleeceeyey go'aankii ay dowladda kenya ku sheegtay inay xidhayso xeryaha qaxootiga
go-aankaasi wasaaradda arrimaha gudaha shalay ka soo baxay ilmadiiba waxaa balcelis adag ka muujiyey labada hay-adood ee caalamiga ah ee la yidhahdo amnesty international iyo hay-adda la yidhahdo human rights watch oo labaduba sheegay inay cambaaqaynayaan tallaabada oo ay sheegeen inay mid ku tahay xuquuqda dadka qaxootiga ah oo xilligan aan lagu celin karin ee soomaaliya iyo meelo kale waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xisbiga hogaamiye kuuriyada waqooyi ayaa maalintii labaad waxa u socda shirweynahoodii taas oo la filayo in xil kale oo qadarin leh loo magacaabo hogaamiyaha dalkaas ee kim jong un sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalka kuuriyada waqooyi waxaa la filayaa in hogaamiyaha dalkaasi la gaadhsiiyo derajadii ay hore u soo qabteen aabihii iyo awowihii taas oo ah in uu noqdo hogaamiyaha guud ee xisbiga shaqaalaha ee dalkaas maamula koox la socota arrimaha kuuriyada waqooyi oo maraykan ah ayaa sheegtay in xukuumadda pyongyang laga yaabo in ay diyaarinayso tijaabada hub nukliyer ah oo kale mustaqbalka dhow kooxdan oo leh bar internetka ah oo isha ku haysa arrimaha kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay jimcihii shalay in muuqaallo dhinaca satelliteka ah lagu helay oo laga qaaday shantii bishan goobta ay kuuriyada waqooyi ku tijaabinayso nukliyeerka ay muujinayaan dhaqdhaqaaq gawaadhi oo aan caadi ahayn xiliyadan oo kale saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa ayaa heegan geliyey ciidamadooda iyagoo ka baqaya in kuuriyada waqooyi ay tijaabadeedan oo ah tii shanaad oo nukliyer ah ay ku soo beegto shirka siyaasadeed ee heerkiisu sarreeyo ee hadda ka socda pyongyang kaas oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee la qabto muddo lix iyo soddon sannadood ah xukuumadda ruushanka ayaa sheegtay inay dhexdhexaadin ka gashay in xabajoojinta siiriya wakhtigeeda lagu daro toddobaatan iyo laba saacadood gaar ahaan magaalada alibo halkaasi oo dagaal dhowaan ka dhacay oo u dhexeeya xukuumadda siiriya iyo mucaaradka ay ku dhinteen ku dhowaad saddex boqol oo qof wakaaladda wararka u faafisa ruushanka ee interfax ayaa sheegtay in xabajoojin laba maalmood socotay oo wakhtigeedu ku ekaa gelinkii hore ee sabtida maanta ah saacadda siiriya la kordhiyey oo la gaarsiiyey toddobaatan iyo laba saacadood kadib markii ruushanka uu u kala dabqaada labada dhinac wakaalada wararka ee ruushanka interfax waxaa kaloo ay sheegtay in wasiirka difaaca xukuumadda moscow uu sidoo kale uu ku dhawaaqay in xabajoojinta ka jirta gobolka waqooyiga ku yaala ee latakia iyana markaasi la ballaariyey oo lagu daray toddobaatan iyo laba saacadood si lamida alipo murashaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada dalkan maraykanka donald trump iyo guddoomiyaha golaha wakiilada maraykanka paul ryan ayaa ku heshiiyey inay kulmaan toddobaadka soo socda trump ayaa sheegay inaanu wax fikrad ah ka haysan in wadaxaajoodkani uu wax ka tari doono kala qaybsanaanta ka dhex jirta xisbigiisa ee ku aadan magacaabista murashaxnimadiisa wuxuu intaas raaciyey inaanay arrintaasi miisaan sidaas usii weyn ugu fadhiyin isaga arrimaha isaga sida gaarka ah uu isha ugu hayo ayuu sheegay inay ka mid tahay malaayiinta qof ee codkooda siiyey isaga taas oo u horseeday in uu hogaamiyo gobollo badan oo dalkan maraykanka doorashadii dhowaan dhacday
doorashada saadiqan xalay loo doorto inuu noqdo duqii ugu horreeya ee magaalada london oo muslim ah waxay calaamad u tahay xilli isbedel dalka britain iyo weliba mujtamaca dalkaasi ee muslimiinta ah ee gaaraya saddexda milyuun ee qof guusha saadiqan ayaa ka dhigan magaalada london oo kasoo gudubtay xilligii dadkeedu aanay ahayn dad kala duwan sida maanta ay tahay oo kale waxaana haatan ay noqotay magaalo fiday oo markaasi ku bulaashay dadka kala duwan ee dunida dacladeeda iskaga kala yimid saadiqan oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ayaa si aan horey loo sii saadaalin jagada duqa caasimada london loogu doortay isagoo hayn doona afarta sane soo socota waxaana doorashadiisu ay soo gebagabaysay sideed sano oo xilka duqa london uu hayay xisbiga muxaafidka
galab wanaagsan idil ahaantiinba meel kastaad nagala socotaan waa v o a washington idinka imanaysa hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamka ayaa cambaareeyey go'aankii ay dowladda kenya shalay ku sheegtay inay xidhayso xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo kakuma hay-adaha ayaa sheegay ama go'aankaas ku tilmaamay mid aan laga fiirsan falceliska hay-adahan iyo saamaynta go'aanka kenya ayaa falastiin axmed iimaan oo istuudiyaha igula suganay waxay ka warraystay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere oo nairobi ku sugan go-aankaasi wasaaradda arrimaha gudaha shalay ka soo baxay dirbadiiba waxaa falcelis adag ka muujiyey labada hay-adood ee caalamiga ee la yidhahdo amnesty international iyo hay-adda la yidhahdo human rights watch oo labaduba sheegay inay cambaaraynayaan tallaabadaasi oo ay sheegeen inay mid ku tahay xuquuqda dadka qaxootiga ah oo xilligan aan lagu celin karin soomaaliya iyo meelo kale maadaama iyagu aanay ku jirin dadka sida tabaruca u doortay inay dalkooda ku laabtaan marka laga soo tago falceliska hay-adaha caalamiga ama jawaabta ay bixiyeen sidee dadka soomaalida ee gobolka ku dhaqan ee ku jira xeryaha qaar badan oo kamid ah ay u arkaan xiritaanka la sheegay in la xirayo xiryihii ay dhowr iyo labaatanka sano ku noolaayeen run ahaantii dadku aad bay arrintaa uga wanaacsan yihiin markaad sheegto dadka ku dhaqan aad la xiriirto xeryaha kaakuma iyo qadaab oo qiyaastii afar boqol iyo saddex iyo lixdan kun ilaa iyo haatan ay ku harsan yihiin iyadoo falastiin ay heshiiskii dhex maray dowladda kenya soomaaliya iyo un h c r ta ee ahaa dadka doonaya inay iskooda u laabtaan ilaa iyo haatan ay laabteen wixii ka dambeeyey sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka afartan kun oo qof oo ku laabtay gobolada jubbooyinka gedo iyo baydhabo iyo qaarka iyagu iskooda ugu laabtay magaalada xarunta ee muqdisho haddana dadku waxay dareemayaan inay heleen fursado waxbarasho dhowr iyo labaatan sannadood carruurtooda inay caafimaad iyo nabadgelyo haystaan marka laga reebo dhibaatooyin yaryar oo qaxootiga ay kala kulmaan isla markaana ay adag tahay inay hal mar wada guuri karaan inta xaaladaasi soomaaliya ay aada isku bedelayso walow dadka iyagu iskood u laabanaya ay isdiiwaan geliyeen
marka waa sidee dareenka dadka reer kenya ay ka qabaan iyo dowladda kenya kadib markii ay shalay arrintaasi ku dhawaaqday iyada laftirkeeda wax warara oo dheeraada ma ka soo saarta arrinta waxaa jira nin si gaara isaga looga soo doorto deegaanka xeradan ugu weyn caalamka ee dhadhaab ee deegaankaasi mudanaha la yidhaahdo doctor daahiye ducaale waxaana uu sheegay in arrintaasi uu aada uga soo horjeedo dadkana aan la celin karin dowladda kenyana go-aankaasi ay ka laabato isagoo sheegay inuu baarlamaankana arrintaasi geynayo waxaanu horey u sheegay in dadka xaaladooda iyo noloshooda wax laga qabto islamarkaana deegaanka oo dowladda waddanka kenya ay ka cabanaysay iyo ammaan darrada iyo falal badan oo dhinaca ammaan darrada oo ka dhacay sidaas aad ka warqabto jaamacaddii daadisha iyo xuduudaha oo dhowrba wax ka dhaceen haddana daahiye xildhibaanku waxa uu leeyahay dadkan waa dad marti noo ah islamarkaana wax badan bay kenya kusoo kordhiyeen marka la eego awoodda xagga shaqaalaha waxbarashada ammaanka iyo deegaanka oo in sida la sheegaya aan dhibaato u qabin hase yeeshee dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay kala dirtay waaxdii loo yaqaanay department of refugee affairs ama waaxdii arrimaha qaxootiga oo inta badan u dhexaysay soomaaliya kenya iyo weliba hay-adda u n h r shan iyo labaatan sannadood taasi oo iyagu ahaa kuwa diiwaan gelinayay dadka iskood inay u laabtaan oo weli iyaguna laftirkoodu aan la ogeyn shaqadoodu waxay noqon doonto hase yeeshee falastiinay maaha markii ugu horreysay ee kenya ay ku dhawaaqdo in qaxootigu baxo ilaa iyo xukuumaddii daniel arab moy mar walba oo xaaladda ammaanka iyo dhaqaalaha xaggiisa qaxootiga iyo arrimaha xagga deegaanka ku saabsane ay soo baxaanba kenya waxa ay ku baaqi jirtay in qaxootiga dib loo celiyo gaar ahaan kuwa soomaalida
muxuu marka kan uga duwan yahay baaqyadii hore kenya ay usoo saari jirta run ahaantii kani waxa uu kaga duwan yahay waxaad moodaa hay-addii dhammayd ee unhcr hay-adda qaxootiga iyo soomaaliya iyo kenyaba udhexaysay ee waaxda qaxootiga oo siin jirtay dadka qaxootiga badbaadada ay u baahan yihiin ama integration haddii loo qaado inay dadka dhex galaan ama ay helaan fursado ay dibadaha ku aadi karaan intaba haddii hay-addaa la joojiyey waa markii ugu horreysa oo hay-addaa shaqadeeda la joojiyey oo hoostagi jirtay wasaaradda home affaireska ama arrimaha gudaha hase yeeshee go-aankan waxaa ka hadlaya marka beesha caalamka la fiiriyo iyo guud ahaanba dalka kenya mas-uuliyin badan oo ka mid ah in uu kaga duwan yahay kuwii hore maadaama tiro aada u badan la sheegayo in la doonayo inay haryahaasi ku jiraan albaabada loo xiro iyadoo nus milyuun lagu tilmaamo qaxootiga guud ahaan inuu yahay kuwa soomaalida ahi walow ay jiraan wadamo kale oo afrikaana oo iyaguna ku jira haryaha dhadhaab yaasiin ciise wardheere oo nairobi ku sugan wuxuu u warramayey falastiin axmed iimaan
gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya abukaate caydiid cabdulaahi ilkaxanaf oo markii ugu horreysay xalay ka hadlay xilka qaadistii dhowaan uu ku sameeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey inuu aqbalay xilkana uu wareejin doono shir jaraa'id oo xalay koo iyo tobankii fiidnimo uu ku qabtay magaalada muqdisho ayaa abukaate caydiid ilkaxanaf waxaa warbixintan nooga diyaariyey waryaheena maxamed colaad xasan hadalka guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare abukaate ciidiid cabdulaahi ilkaxanaf ayaa ku soo beegmay laba maalmood kadib markii wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud looga qaaday xilka abukaate ciidiid cabdulaahi ilkaxanaf oo wareegtada xafiiska madaxweynaha ka soo baxday ay ku sheegtay kow iyo siddeetan jir ayaa dhowr maalmood oo uusan arrintan ka hadlin xalay shir jaraa'id oo uu magaalada muqdisho ku qabtay sidan ka sheegay anuu ni weyn baanahay wax badan baan dadkan soomaaliyeed iyo dalka uu soo shaqeeyey kolley haddii la tiriyo u malayn maayo inay lixda sannadood ka yaraanayso anigoo yar baan ku bilaabay shaqo dowladeed marka wakhtigii ingiriisku joogaya halgannadii soomaalida ee xornimada lagu noqonayay oo dhan baan ka soo wada qayb galay marka wax badan baa dalka igaga jira dalku inuu dhismo oo wax noqdo oo mid noqdo wax badan ayaa igaga jira oo aan ka soo qabtay ama aan ku leedahay hadday sidaa tahay kolley aniga oo shaqadiina aan dhammaysanayo oo dee nin weyn baanaan ka tegaya wakhtigeedii kolley anigu haddii la yidhaho crisis dowladeed iyo crisis distoria oo aniga shakhsi ahaan igu saabsan aniga shakhsi ahaan ii ah ma jecli madaxweynaha soomaaliya ayaa xilka uu ka qaaday ilkaxanaf u magacaabay doktor ibraahim iidle suleymaan oo toddobaadyo un ka hor iska casilay xilkii garyaqaanka guud ee somalilan sida ku cad dastuurka federaalka soomaaliya gaar ahaan farqadiisa saddexaad garsoorka soomaaliya waa mid madax bannaan kana mid ah saddexda awoodood ee hay-adaha ugu sarreeya dalka sidaa daraaddeed markii uu madaxweynaha ku dhawaaqay inuu xilka ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare waxaa durbadiiba soo baxay su'aalo dhinaca dastuurka ah oo laga keenay awoodda uu adeegsaday madaxweynaha iyo inuu xaq u leeyahay dastuur ahaan xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare inkastoo uu sharci ahaan uu duray go'aankan haddana abukaate ceediidalka xanaf waxa uu sheegay inuu qaatay go'aankan isagoo eegaya sida uu hadalka u dhigay danta qaranka dalku sharci buu leeyahay waa dhab wixii sharcigu yahayna waa sidiisii wax xaaraanan anigu ma xalaalaynayo laakiin odaynimada haddaan haddaan u eego danta eego oo aan dalka danta dantiisa eego iyo dadka anigu dhibaatayn maayo dhibaato anigu wax aniga igu saabsan dhibaatadeed dalku waxu noqon maayo oo burburi maayo hadday sidaa tahay intaasoo dhan soo shaqaynayey anigu waan iska nasanaya waa fadhiisanaya anugu iskaga tegaya shaqadayntaan hayey ka tegi maayo waan dhowaanayaa meelahaasaan ku dhowaanaya waan ogaanaya waan la soconaya wax walba dalka dambe igaga jirtaa oo wax weyn baa iigu jira intaan nool ahay iga bixi mayso waddaniyadda iyo midnimada igu jirta dalkan markaan imina waxaan imi nintnntyfoorkii nineteen ninty foorkiina waxaan u imi midnimo dal ilaa intaana midnimada dalkan ayaan guday xildhibaan baan noqday wasiir baan noqday ra'iisul wasaare ku-xigeen baan soo noqday dalka intaasoo inagoo yarna waan u soo shaqeeyey wax badanoo shaqa iyo mushaharna waan ka qaatay kollay dhibaato markaa aniga inaadan aniga tahay anigu shaqa aan sii hayo oo aan ku sii jiro anigu waan shaqa aan jeclaysanayo dalka dhibaato u gaari mayso uga iman mayso sidaasay uga ogaanaysaan hannaanka garsoorka soomaaliya ayaa ahaa mid burbursan tan iyo burburkii xukuumaddii dhexe kii dhowr iyo labaatankii sane ee burburka waxaa dalka ka jiray maxkamado hoos yimaada hogaamiye ku-xeedyo iyo maamullo uu musuq maasuq dishay sannadihii labada kun iyo lixdii ilaa iyo dhammaadkii labada kun iyo toddobadii waxaa muddo kooban ka hirgelay soomaaliya maxkamado islaami ah oo markii hore ay beeluhu u dhisteen si ay isugu xukumaan burcaddana ula dagaalamaan markii dambena isu bedelay midow maxkamado oo ka adkaaday hogaamiye ku-xidyadii magaalada muqdisho lana dagaalamay dowladdii kumeel gaarka ahayd ee xilliga iyo ciidamadii etoobiya ee taageeray dowladda haatan waxaa weli dhulka ay al-shabaab ka talisa ka jira maxkamado fuliyo xukunno isugu jira dil gacangoyn iyo tacsiir dastuurka soomaaliya ayaa qaba dhismaha hay-ado garsoor oo isugu jira maxkamadda dastuuriga ah maxkamadaha federaaliga iyo maxkamadaha dowlad goboleedyada federaaliga ah laakiin dhammaan hay-adahaasi weli ma dhisna waxaa dad badani qabaan in magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare ee cusub ay salka ku hayso sidii loo heli lahaa ugu yaraan hay-ado garsoor oo shaqeeya oo awood u yeelan kara kala saarista murannada siyaasadeed ee dhici kara xilli dalka la filayo inay ka qabsoonto doorasho dhammaadka sanadkan maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkaad kala socotaana waa v o a washington
in ka badan toban nin ayaa lagu xidhay bakistaan sababo la xidhiidha dilka gabadh dhowr iyo toban jir ah oo meydkeeda laga helay gaadhi gubtay gudihiisa dilkan ayaa ruxay bakistaan oo dhan markii ay soo baxday in tiro ku dhowaad labaatan rag ah oo loo qabtay in ay ka dambeeyeen oo laguna wada eedeeyey dilka oo ahaa mid waxashnimo ah wariyaha v o a ayeesha tansiim ayaa booqatay goobta dilka uu ka dhacay oo ah meel ku dhow abutaad aan idhaahdee oo ah magaalo caan ku noqotay deegaankii ugu dambeeyey ee usaama bin laadin ka hor intaan la dilin saare cabdi axmed ayaa warbixintan soo turjuntay inoona haysa markii dadka deegaanku ay ugu dambayntii damiyeen dabkii qabsaday gaari goor hore oo asbuucii tagay ah ayaa waxa ay ka dhexeleen meydka qof dumar ah oo aad u basbeelayoo gubtay kuna jiray qaybta dambe ee gaariga booliiska ayaa waxa ay sheegay in qofkaasi loo aqoonsaday ambrayn oo ahayd gabar dhowr iyo toban jira oo la aaminsan yahay inuu dilkeeda qayb ku lahaa saaxiibkeedii la rooray nasiib axmed oo ah sarkaal booliis ayaa afka urduuga isagoo ku hadlaya waxa uu yidhi
fikirkooda wuxuu ahaa inay abuuraan cabsi la xidhiirta inaysan jirin wax gabara oo lala cararo mar dambe iyo wiil dambe oo lahaada geesinimada uu gabar kula baxsado iyo inaysan jirin milkila dambe oo gaari oo caawiya dad noocaasi ah booliisku waxa ay sheegeen in ambrayn la dilay ka hor inta aanan gaariga dabka la qabatinin laakiinse dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen qaylada gabadhaasi oo ku cataabaysa icaawiya afar iyo toban la tuhunsanayaala ayaa xabsiga la dhigay dhammaantoodna waxa ay xiriir la lahaayeen gabar qoys kale oo nin kale sidaasoo kale la fakatay oo lagu eedeeyey dilkeeda booliisku waxa ay sheegeen inay isku dayaan inay ku riixaan qaybtii ay ku lahayd hooyadeed gabadhaasi eedda loo jeedinaya ee ah inay falkaasi wax ka ogeyd ambrayn aabbaheed ayaa waxa uu sheegay in maankiisa aysa ka tegeen waxyeelada soo gaartay gabadhiisa markii ay booliiska iyo sidoo kale warbaahinta u sharaxeen sida falkaani uu dhacay risaad khaan oo ah aabbaha dhalay gabadhaasi oo isna afka urduuga ku hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxaan ahay sida qof dhintay oo kale gurigaygii waa burburay haddii aan ogaan lahaa ciddii samaysay arrinkan waan burburin lahaa noloshooda sidoo kale markaasi kadibna booliiska ayaan ugu yeeri lahaa laakiinse qoyskiisa xanuunku waa mid laba jibaar ah booliiska ayaa waxa ay sheegeen inay xireen ambrayn hooyadeed kadib markii la ogaaday inay sharciga jebisay waxaana lagu eedeeyey inay wax ka ogeed in gabadheeda la masaafaysto oo ay diiday inay booliiska u sheegto sida ay wax u jiraan iyadoo sidoo kalena qarisay waxa ay ka ogeed arrinkaasi koob iyo tobankii fiidnimo ayay ahayd markii gabadhaasi laga waayay muuqeeda sariirtii ay jiiftay oo ku dheganayd hooyadeed sidoo kaleetana aanan wax sidaas u fog u jirin walaalkeed oo dacal jiifay laakiinse waagii markii uu baryay laga waayay halkaasi qoyska dhinaca kale ee masaafaha lagu eedeynayo ayaa iyagu la sheegay inaysan waxba ka ogeyn dhacdadani laakiinse arrinka aadka u cajiibka ah ayaa ah in ambrayn qoyskeeda iyo qoyska kale ee qofka lagu eedeeyey dilkeeda in ay ku adkaysanayaan inay saaxiibo la ahayd gabar la sheegay inay la carartay nin kale laakiinse haddii ay taasi jirto booliisku waxa ay weli ku baadi joogaan sida ay sheegeen ciddii ka dambaysay falkaasi ama
warbixintii wariyaha v o a sahraa cabdi axmed waxaana warbixintaasi abutabad oo meelu dhow dil ka dhacay ka soo dirtay wariyaha v o a ayeesha tanziim halkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna hambaliyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure ayaa idinku soo maqan
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horeysa markan waa warqad aad loo soo sharxay waxa ay leeyihiin marka ugu horeysa halkan waxaanu ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a iyo daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha iyo daadihiyaasha barnaamijka marka xigta waxaan halkan tahniyad dhalasho uga diraynaa bay yidhaahdeen annagoo kale ah daahir cabdulaahi aadan xuud cabdisalaam maxamuud cusmaan iyo xaaskiisa cabdirashiid aadan amiin iyo xaaskiisa jaamac xasan ibraahim iyo xaaskiisa suleymaan cali shacbaan faadir ismaaciil xasan iyo xaaskiisa nuur kayr maxamed aadan khaalid isaaq cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo abti jaaluud ibraahim macalin iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasoo kala jooga baydhabo hargeysa garowe boosaaso duqey muqdisho iyo kanada waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aaba nuurudiin aadan axmed iyo hooye anise ibraahim macalin oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa taariikhdu markay ahayd waa bishiina dhaaftay labaiyo labaatankeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiqani nuurudiin aadan waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar noqodkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisama anfaca aamiin ayaanu leenahay dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray hooyo maka maxamuud cabdi iyo hooyo zahra cali cabdi iyo aabe xaaji xasan cadale iyo axmed xaaji xasan cadale ayaan xaaji xasan cadale iyo seegeeda iyo carruurtooda iyo cabdiraxmaan xaaji xasan cadale iyo mustafa xaaji xasan cadale cumar xaaji xasan cadale iyo cali xaaji xasan cadale qaali xaaji xasan cadale cabdiraxmaan maxamuud garfiiq iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen cabshire maxamuud garfiiq seegeeda iyo carruurtooda iyo cabdulaahi maxamuud garfiiq iyo farxiyo maxamuud garfiiq iyo cayni maxamuud garfiiq naciima maxamuud garfiiq iyo eedo madiine maxamed cali iyo eedo zahre cumar maxamed iyo adeer maxamed cumar maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtooda dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan faadumo maxamuud garfiiq iyo seegeeda daahir xaaji xasan cadale oo waxay yidhahdeen wiil ugu dhashay melbourne dalka australia waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey yaasir daahir xaaji waxaana eebbo ugu barayaan inuu noqdo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiiba aamin ayaan leenahay ibraahim haye dhankii bal suugaanta waxaan rabaa heesaha maanta tan ugu horeysa bal horta inaan maqlo dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa codkii fartuun brimo iyo heestii beerqaad heestan weliba ibraahinow muuqaal ayay kusoo duubta fanaanada aada u qurux badan markaa aragtid dhegaystayaasha iyo heesta barqaad anoo u kala baxno
bitantada muuqiyo barashiyooyi sarateeni cashaqii ka beermay inuu giiro mooyeye naftu kamaaha kamatama bosko weli naftu kamaha kama kama bosko weli bidantada muuqiyo barashiyooyi sarageeni cashaqii ka bermay inuu kiiro mooyeye naftu kamaha kama kama bosko weli naftu kamaha kama kama bosko weli sidiibuu bogaygiyo badankiyo qalbigu boholyowga xiisaha u qabaa basaylkii u qabaa basaylkii bogaygiyo badankiyo qalbigu boholyowga xiisaha u qaba basaylkii u qaba basaylkii baarigaan calmadayow bilisadni ku jecel iyo bashar ku aaminay inta looma quure armad bana weyda beer adiga adiga ku nugul inta looma quure armad bana weyda beer adiga adiga ku nugul baarigaan calmadayow bilisadni ku jecel iyo bashar ku aaminay belooma quure armad bana weyda beer adiga adiga ku nugul belooma quure armad bana weyda beer adiga adiga ku nugul
codkii fartuun brimo iyo heestii beerqaad ayaan intaasi ku dhaafaynaa dhinac iyo dhambaalada ayaan ku noqonaynaa warqadan waa tahniyad dhalasho waxaa diraya wariyaasha rediyo hiiraan weyn ee magaalada beledweyne maxamed cismaan makaraan iyo aadan cabdi axmed iyo cabdiweli xuseen tawakal cali cismaan iidow kaske iyo cismaan axmed hufane cabdi axmed xuseen cabdiyare iyo maxamed yuusuf cabdulaahi cabdulaahi cali daahir samiir iyo mustafa xasan cabdi iyo cabdinaasir ibraahim maxamed mustafa cabdulaahi cabdiraxmaan iyo cabdisalaam maxamed ibraahim nabiha ilyaas cabdalla iyo hodan cabdulaahi axmed iyo ikhre cali cumar dhammaan wariyaasha ka howlgala reediyo hiiraan weyn ee magaalada beledweyne waxay tahniyad dhalashaha u dirayaan xuseen jimcaale diini iyo gaclisidiisa farxiye axmed macow oo ay gabar ugu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaana xaafada kooshin markay taariikhdu ahayd bisha meey afarteedii gabadhaasi waxaa loo bixiyey salmo xuseen cabdi jimcaale salmo soo barbaar ayaanu ku leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo maxamuud cawaale iyo hooyo shukri faarax maxamed iyo hoodo faarax maxamed iyo saygeeda iyo foos faarax maxamed iyo saygeeda hodan faarax maxamed iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen ayaan faarax maxamed iyo saygeeda iyo caruurtooda cabdifataax faarax maxamed iyo xaaskiisa daahir faarax maxamed iyo xaaskiisa iyo cabdirasaaq faarax maxamed iyo xaaskiisa badriyo cabdulaahi aadan bello iyo aaniso cabdifataax faarax iyo xaliimo cabdiraxiim faarax dhammaan reer faarax maxamed oo kala jooga sweden maraykanka iyo soomaaliya waxayna taaniyad dhalashay u dirayaan doctor cabdiraxiim faarax maxamed iyo zahro bila cali oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen dalka sweden wiilkaasi oo loo bixiyey faarax cabdiraxiin waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa ah iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca amin ayaan leenahay kaalmihii sugaantaanu soo gaarna laakiin heestan intaana soo qaban xasil darada waxaa la yidhaahdo meeqo magacay leedahay haddee qof kasta u yaqaano hay heestan waxaa la yidhaahdaa kasdaran adiguna kasdaran kasdaraney ii haye kaadin weyday waxa ma fahmuusda camal ii kaadin weyday isugu weyse waxaan soo wadaba inaa aragtid isugu weyse waa codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiyey cumar dhuule cali iyo heestii kasdaran
kalgacaylka baasiri dhaqsooyigu keliya koorahaysa isaga kulaylkiyo karkiyo xanuunkaba igu sii kordhina kalgacaylka baasiri dhaqsooyigu keliya koorahaysa isaga kulaylkiyo karkiyo xanuunkaba igu sii kordhina adiguna kasdarane ii kaadi waydo adiguna kasdarane
waa tahay codkii cumar dhuule iyo heestii kasdaran ayaan intaasi ku dhaafaynaa dhinacii hadda xasil darada waa fahamta sooma markaa heesta dhegeysata si fiican warqadan waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin marka ugu horeysa salaamu calaykum dhammaan asxaabta v o a tahniyad meher ayaa halkan waxaa ka diraya dhammaan reer mukhtaar kala fure iyo dhammaan reer xuseen cabdulaahi dejiyo sheekh iyo nafaxaad sheekh jawhare luul binti cadde hindiye dhaqane aamine ibraahim iyo caruurteeda iyo suleybaan sheekh xasan geedi iyo cabdicasiis cabaas oo ku magac dheer cabdicasiis gaato dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad meher u dirayaan kala fure mukhtaar iyo iisha xuseen cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay waxay yidhaahdeen dalka maraykanka iyo weliba dalka kenya waa meher laba meel ka kala dhacay gaar ahaan naxriyaha dhadhaab gabadha maraykanka ayay joogtaa bay yidhaahdeen ninkuna wuxuu joogaa xagar dheer aroosaddu waxay joogtaa bay yidhaahdeen maraykanka caruuskuna waxa uu joogaa xagar dheer waxaan leenahay allaha ka dhigo kuwii arooskooda uu soo degdego aamiin ayaanu raacinaynaa waxaa markana noo baaqaya yunis cabdulaahi maxamed kalamow iyo xaniifo yunis cabdulaahi maxamed kalamow iyo waxay yidhaahdeen cabdinaasir cabdulaahi maxamed indhabuur iyo shaakir cabdulaahi maxamed iyo siyaad cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo maxamuud cabdulaahi maxamed suufiga iyo wuxuu yidhahdeen naciimo cabdulaahi maxamed iyo umana cabdulaahi maxamed iyo maahida cabdulaahi maxamed iyo suldaan cabdi daahir maxamuud maxamed iyo fayaala cayduruus sheekh iyo eedo raxme maxamed haydar iyo waxay yidhaahdeen eedo asma xasan cabdi iyo eedo shariifo xuseen maxamed asma bashiir cali cabdimaali sadaar maxamed iyo macalin cabdifataax cali maxamed cabdiraxmaan iyo subeydah cabdimaax maxamed cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen cabdinaasir samow maxamed xasan cayduruus cabdixaamid shiimey iyo maxamuud xuseen macalin iyo shaakira macalin ibraahim dhammaan dadkaasi oo kala jooga waxay yidhaahdeen meelo ka mid a soomaaliya gaar ahaan garowe baydhabo muqdisho gaalkacyo iyo galdugob waxa ay jecel yihiin inay u hambaliyeeyaan madhaar cabdulaahi maxamed iyo safiya cali cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose gaar ahaana xaafadda garasley waxaana ay yidhaahdeen arooskiina aamiin noqda kuwa isku waara ee bano uu kala siiyo ubad qayrqaba waxaan dhegeystayaashan uu soo qabanaynaa guddoon waxaa uu jir ugu luqaynayaa khadro dheeman iyo siciid sarmaan
yaal badantaan ragkeeda gurin darteedu godingayga u maray abdhoo gacaloy gacaloy gacaloy gacaloy giblada ila dheen
gayaanka waxaan gasuga leexdoon jacaylkani gubay u gogolxahadhaba hantiyay guushe guuleed guushe giblada ila dhee
guyaal badantan radkeeda goreen darteedu godingayga u maray habdhoo gacaloy gacaloy gacaloy gacaloy giblada ila dhee
gayaanka waxaan gasuga leexdoon jacaylkani gubay u gogolxahadhaba hantiyay guushe guuleed guushe giblada ila dhee
waxaad tahay gaarigiisi dhalo inaad gobta hangola ka qiriye gawaha u culow giblada ila dhee waxaad tahay gaarigiisi dhalo inaad gobta hangola ka qiriye gawaha u culow giblada ila dhee
garaadsami guula ku dhaliya cawaysiyo gaaf ku sugay guurke gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka soomaal garaadsami guula ku dhaliya cawaysiyo gaaf ku sugay guurke gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka soomaal
shantimii kaskii afrikaay gudkaa dabatoo garais xidhataye gacanta keeno keeno keeno keeno giblada idadhee
gibisha dhaqankeen golaystay anigu gadaal anigoon ka marin garoso go'aad sida tiyo sida tiyo sida tiyo guntiga ha ka tegin
gashaantimii kaskii afrikaay gudkaa dabatoo garais xidhataye gacanta keeno keeno keeno keeno giblada idadhee
gibisha dhaqankeen golaystay anigu gadaal anigoon ka marin garoso go'aad sida tiyo sida tiyo sida tiyo guntiga ha ka tegin
waxaad tahay gaarigeesi dhalo inaad gobta hangola ka qiri gawaha u culo giblada iladhee waxaad tahay gaarigeesi dhalo inaad gobta hangola ka qiri gawaha u culo giblada iladhee
garaadsamiguu hulla kuu dhaliyaa cawaysii ogaahaf ku sugay guurkee gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka soomaal garaadsamiguu hulla kuu dhaliyaa cawaysii ogaahaf ku sugay guurkee gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka soomaal
maxaa ka mid ciyaaraha dhaqanka oo ciyaartay ibraahim ex baarlamaan ma tegi jirta waxaa ka mid ah eh, hurdadiid hurdadiid taasaa ii dhineed aniga hurdadiidkaas hurdadiidkaas ayaa ii dhiman inta kale waa maqlay iyo leylatulfiid waxaan filayaa ibraahim adiga weliba cayaartay cayaarahaas midkood dhaantada wax yar waa aqaana laakiin Een, suroogana sidoo kale.
hurdadiidka iyo luumbiga Maya.
maskuulinadii
warqadan markana gacanteeda kusoo dhacday waxaa naga soo gaartay waxay leeyihin marka hore waanu idin salaanay dhammaan v o a qeybta soomaaliga gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka warqadan waxaa ugu horeeya nuuridiin xareed cismaan waxgarad iyo brofesor faysal cabdiraxmaan cabdulaahi iyo roble axmed digaale iyo injineer suleymaan cabdi aadan abuukar ciile cismaan iyo cabdikariin sheekh amaan maxamed iyo roble ilyaas ibraahim iyo cali cabdiraabi injineer cabdulaahi ciise cumar iyo suleymaan suraaq cumar iyo mahdi cabdi dhaqane dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan cali cabdi raabi oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso waxay leeyihiin wiilkaasi allah ha ka dhigo kii dadkiisa diintiisa iyo weliba waalidkiiba anfaca aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim hooyo salaado maxamed nuur iyo hooyo nuurto maxamed nuur iyo ayeeyo ruqyo sheekh maxamed dhub iyo abtikuusow maxamed nuur iyo waxay yidhaahdeen aabe ronow mursal iyo cabdirasaaq gees dheere iyo waxay yidhahdeen maxamuud gees dheere iyo cabdicasiis gees dheere iyo cabdisalaam gees dheere iyo xuseen gees dheere cabdulqaadir gees dheere iyo eedooyin faadumo gees dheere iyo xibilo gees dheere xaliimo gees dheere iyo malyuno gees dheere luul cabdirasaaq gees dheere raashid cabdirasaaq gees dheere ashraaqo cabdirasaaq gees dheere iyo cabdiweli cabdirasaaq gees dheere iyo cabdijabaar cabdirasaaq gees dheere iyo faadumo cabdirasaaq gees dheere catarey iyo waxay yidhahdeen cadow sheekh cabdi nuur iyo ruqyo ronow mursal iyo rashiido ronow mursal kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan reer gees dheere waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay hambali u dirayaan xabiibo cabdirasaaq gees dheere xaalsan iyo waxay yidhahdeen bishaar maxamed sheekh aadan oo ku aqalgalay korombood gobolka bay waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin bashbash iyo barwaaqo ayaan eebeda kaga baryaynaa iyo owlaad qeyr qabta haddaad dhinacayga joogto jacaylka la dhuuman maayo wadnaha aan kugu dhoweeyo dhulku kuu quuri maayo yaah yaah cirkana kuma dhigili karaayo ya Haya, Saalax hageel- Naasib.
hagee la geedaa laakiin qadraa waxay tidhi Ah.
maxaan kaa dhuuntoon intaan dhaba kaaga leexday shanta dhaban qabsada malaha waxay istiri wiilku tira badnaa waa la isgaadgaadaa marka waa laba qofoo heesta laba dhinac oo aad u kala fog ibraahim ka kala jooga bal aan dhegeysanno codadkii macaanaa eh qadra daahir cige iyo saalax qaasim heestuna waa heestii maxaan kaa dhursugay
maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo intaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeheda doonay maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo intaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeheda doonay maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo inaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeheda doonay maxaan kuu dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayon maxaan kuu dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayo dhuuntiiyo laabtaan kaa dhabaray haddaad dhinacayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhoweey dhulkii kuu kuuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye ayaa kaa dhiga mikaa intaan caashaqa dhidayso dhankaa aan ku hay intaan caashaqa dhidayso dhankaa aan ku hay haddaad dhinacayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhoweey dhulkii kuu kuuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye ayaa kaa dhiga mikaa intaan caashaqa dhidayso dhankaa aan ku hay intaan caashaqa dhidayso dhankaa aan ku hay maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo intaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeheda doonay maxaan kaa dhursugayoon dursugayo inaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehdo kuleeda doonay maxaan kuu dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayon maxaan kuu dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayo dhuuntiiyo laabtaan kaa dhabaray haddaad dhinacayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhaweey dhulkii kuu quuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye aya kaadhigaamika intaan caashaqa dhidayso dhankaa aan ku hay intaan caashaqa dhidayso dhankaa aan ku hay haddaad dhinacayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhaweey dhulkii kuu quuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye aya kaadhigaamika intaan caashaqa dhidayso dhankaa aan ku hay intaan caashaqa dhidayso dhankaa aan ku hay
waa tahay maxaan kaa dhul sugay khatro daahir iyo saalax qaasim naaji codadkooda haddaantaas kaga gudun dhinacii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa warqadana ibraahim waxay naga soo gaartay hooyo maka maxamuud cabdi iyo hooyo sahre cali cabdi iyo aaba xaaji xasan cadale iyo axmed xaaji xasan cadale iyo ayaan xaaji xasan cadale iyo seegeedi iyo caruurteedi iyo cabdiraxmaan xaaji xasan cadale mustafa xaaji xasan cadale iyo cumar xaaji xasan cadale iyo cali xaaji xasan cadale iyo qaali xaaji xasan cadale iyo cabdiraxmaan maxamuud garfiiq xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abshire maxamuud iyo cabdulaahi maxamuud iyo farxiye maxamuud iyo cayni maxamuud iyo naciimo maxamuud eedda madiine maxamed iyo eedda sahre cumar iyo adeer maxamed cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad farxad le u dirayaan faadumo maxamuud garfiiq iyo saygeeda daahir xaaji xasan cadale oo wiil ugu dhashay magaalada melbourne ee dalka australia wiilkaasi waxaa loo bixiyey yaasir soo barbar ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisaba anfaca waayahay waxaa noo baaqayaa cabdisalaam maxamuud cusmaan iyo xaaskiisa iyo daahir cabdulaahi aadan xuud iyo cabdirashiid aadan aamiin iyo xaaskiisa iyo jaamac xasan ibraahim iyo xaaskiisa sulaymaan cali shacbaan iyo xaaskiisa iyo waxay idhahdeen cabdiqaadir ismaaciil xasan iyo xaaskiisa iyo nuur khayr maxamed khaalid isaaq cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo abtijaluud ibraahim macalin iyo xaaskiisa dhammaan waxa ay kala joogaan baydhabo hargeysa garowe boosaaso iyo duqey waxaana ay jecel yihiin iyagoo jooga oo kale muqdisho iyo kanada inay taaniid u diraan aabe nuuridiin aadan axmed iyo hooyo aanise ibraahim macalin oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiqani nuuridiin aadan oo ay leeyihiin cabdiqani soo weynow noqo kii waalidkii anfaca warqadda markana dhankayga ugu dambaysa ibraahim waxay naga soo gaartay waa tahniyad meher eeda sahre ibraahim xuseen geese iyo eeda xabiib ibraahim xuseen mako ibraahim xuseen geese iyo cabdifataax maxamed ibraahim geese iyo cabdulaahi maxamed ibraahim geese iyo axmeddey maxamed ibraahim geese iyo maryan cabdifataax maxamed ibraahim geese dhammaan reer geese iyo weliba reer cali macalin isaaq oo dhammaantood kala jooga sweden turkiga jarmalka maraykanka ingiriiska iyo soomaaliya waxay halkan tahniyad meher uga dirayaan farxiya cali aadan xuseen cali marguus iyo xasan cali kaar cabdulle oo meherkooda uu ka dhacay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen sagaalabaatankii bishiina dhaaftay abriil isku waara ubad kheyr qabana kala hele aamiin weli caano gabarya caano falastiinay heesaha qaraamiga ama waayo waayo iyo jalaaliyow se isku tiin bisinka heesahan aadka uga helo haye waa heesaha horta kabanka lagu garaaco ama muusigii hore oo hadlay heesba heestay ka muusig fiicantaan ka jecela waraad leedahay muusiguna waa muusiga weliba degan degan Haye.
ee kabanka u badan laakiin heeso badan waxaa jira muusiga uu saaran yahay oo aan jeclahon dhegeysto laakiin laakiin kaban keliya kuwa dooqa- lagu tumaayo oo laakiin dooqa qaraamiga naftu ah leedahay ee gaarka ah.
oo halkii bugta bay hafeefanaysay aada u jeceshahay ilaahu aana la heysin haye khadiija cabdulaahi dalays dalays waxaan leenahay maamada waa salaameynaa een, dhowaan bay hees cusub soo qaaday ibraahino waxaan filayaa muddo afartan sano ku dhow nafanka waa ku jirta haddaysanba ka badnayn qiyaastii marka salaan ayaan hawada u marinaya meel aan xaafadaadii kanada ka fogeyna waa deganeed marka heestan qaraamiga ah heesaheedii hore ayaan soo qaadanaynaa heestaasi ayaana gabogabo u ah guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana idinla socodsiinayey falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray tan intaan dib dambe u kulmi doono waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
qalbigu laba ruux ma wada qaadee midkii quraha adiga qabsadee qof kale ma duushan ku qaadaay kaanu jiirkaayo wa jacaylkaaye alla jannow aawada ma jiibsadoe dadkaan dhagaysanayow dhawaaqa dadka dhagaysanayow inaan dhamaca badmoodaane wadnaho dhammi dhaawac weeyaane kaanu jirkaayo wa jacaylkaaye alla jannow aawada ma jiibsadoy kala kala yabba Hey! alla jannow aawada ma jiibsadoy
falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure ayaa inala socodsiinayey barnaamijkaasi salaamaha halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a falastiin En, dhaqankiina waa laga sheekeynaya iyo daandurey oo le en, jiifdiid ciyaar la yidhaahdaan aqaanaa iyo waa maqlaysi haye En, marka dhaqan ahaan loo eego ismaaciilow waxaa laga yaabaa baa la leeyahay in ciyaaraha loo yaqaano qalaama rogodka ay s- ay markaasi xirfadaha dadka lagu madadaaliya ay ka mid tahay En, dadka qaarna waxay u arkaan in aanayba ka mid ahayn laakiin koox dhallinyaro ah ayaa qalaamo rogod iyo xirfado kale ku soo bandhiga guud ahaan somalilan si ay dadka u baraan gaar ahaana dadka reer miyiga ah fariimo dhinaca bulshada ah oo muhiim ah ayayna arrintaasi mararka qaar lagu gudbiyaa wariyaha v o e da jill craig ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada hargeysa waatan sahre ciidla nuur oo soo koobta
waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed farshaxanimo leh iyagoo u adeegsanaya lugahooda oo ay isdhaafdhaafiyeen kana dhigayaan sida dhismo oo kale midba midka kale ayuu ku dul istaagayay waxaanay hawada isku beddelayeen iyagoo xawaaro sare ku boodaya laakiin dhammaan howlahaasi waxay qabanayeen hal maalin iyaga oo hore u soo tijaabiyey amaba u soo baroomeeyey axmed yaasiin waxa uu ka mid yahay da'yarta ciyaartan qalaami rogodkaa soo bandhigayey waxaan u jecelay horta jidhkaaga widhisaa marka koowaad waanad firfircoonanaysayo balwadin waxaana wad ka guuraysaaba yaasiin iyo kooxdiisa oo ka kooban afar iyo lixdan ciyaaryahan waxa ay ka mid yihiin kooxda qalaami rogadka somalilan kuwaasi oo sanadkiiba ciyaartan oo kale ku soo bandhiga afartan munaasibadood oo ciyaarahaasi lagu daawanayo iyadoo loo adeegsanayo madadaalo iyo fariimo wacyigelineed amaba kuwo waxbarasho looga dan leeyahay cabdilaahi xasan waa wakiilka hay-addaasi wadaniga ah ee tabaruca dhiirigelinta dhallinyarada ee magacooda loo soo gaabiyo haafayoko hay-addaasi oo la aas-aasay sanadkii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashankii kuwaasi oo ay barnaamijyadooda ka mid tahay ciyaartan qalaami rogadku waa wax cusub waana wax hal abuur dhiirigelina waana sababta ay dadku u jecel yihiin una xiiseeyaan waxaanay ka duwan tahay wixii ay waddamada kale ku arki jireen waana mid ku cusub somalilan siciid cabdi cali oo isna ka mida dhallinyarada qalaami rogodka ciyaarta ayaa ku raacsan in safarada ay ciyaarahaasi ku soo bandhigaan ay yihiin kuwo badan oo xiise leh ha inta badan oo lagu jecel yahay dadweynuhu aad bay ula dhacaan markaan ciyaarno amba ciyaaramaha qalaamada korka sameynno mararka qaarkood waxaa dhacda inaanu gobollo kala tagno dadku si fiican noo soo dhaweeyaan na daawadaan noo sacbiyaan ruaantii ay nagula yaabaan waxaanaan barno kooxdan ciyaarta qalaami rogodka samaysa marka ay ka hadlayaan wacyigelinta cudurrada ay ka mid yihiin maleeriyada amaba kaneecada h i v aidiska iyo sidoo kale wacyigelimaha ay ka mid yihiin waxbarashada gabdhaha iyo ka hortagga guurka degdega ah xuquuqda caruurta khatarta isticmaalka maandooriyeyaasha iyo ka digtoonnida miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa waxay lugahooda iskugu ururiyaan ama iskugu geeyaan qaab gaar ah oo muujinaya fariinta ay dirayaan sidoo kale waxay qaab farshaxan ah uga hadlaan oo ay ciyaartoydaasi ay ku soo bandhigaan wacyigelinta tahriibta iyo muhaajiriinta sharci darrada ah sida uu tilmaamayo agaasimaha qaybta ciyaarahaasi qalaami rogadka ee haafayoko kamaal xasan isaaq runtii waa arrin aada u weyn maxaa yeelay caruur tiro badan iyo dhallinyaro ayaa mar kasta ku dhinto saxaraha amaba badaha gaar ahaan mediteraneanka hay-adda caalamiga ah ee socotada amaba magangeliyo doonka adduunka ayaa sheegtay in dad ka badan lix iyo lixdan kun oo qof oo magangeliyo doona oo ka tegay wadamada ku yaala geeska afrika ay galeen qaaradda yurub sanadkii hore tirada dadka ayaana kor usii kacaysay laga soo bilaabo labadii kun iyo afar iyo tobankii waxaanay dadkaasi maraan safar halis badan boqolaal qof oo ka tegay bariga afrika ayaa dhintay markii doonidii ay saaraayeen ay qarraqantay amaba ay degtay bishii abril ayna dhaaftay kooxdan qalaami rogodka ciyaaraysaana waxa ay qaataan sheekooyinkaasi oo kale markaasay ciwaan ka dhigtaan oo ay ku saleeyaan ciyaar masraxeedkooda farshaxanka ah xasan ayaa sheegay in taasi ay muujinayso waxtarnimo maxaa yeelay dadka ku nool meelaha baadiyaha ah inta badan ma awoodaan inay tiifiyo daawadaan amaba idaacada ku xidhmaan sababo badan aawadood
aad bay mahadsantahay saare ciidle nuur intaasna waxaa ku soo gebagabayna idaacadda iyadii galabna tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayna waxaan kaga tegaynaa nabadi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.